barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa waa jimce sagaalka bisha maarj sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya jaamac buulo jaamac iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah
soomaalidu waxay dhaqan u lahayd qofku marka uu gaaro dee xilliga uu dee u gaadho xoola ahaan iyo dhaqaale ahaan inuu dee odaygu u dhisi karo inankiisa ee uu dhaqaalihiisa iyo xoolihiisa tijaabiyo ayaa inan loo dooni jiray inantaasi markaa dee waxa weeye iyadoo la hidda raacayo oo ehelka iyo reerka ay ka soo jeedaan la raacayo ayaa waxaa reerku u xulayaan inanta inankooda ay u dhisayaan dabeedna waa loo tegayey kaasi wuxuu ahaa abwaan maxamuud cabdilaahi guuleed geestiir waxaana uu ka hadlayaa habdhaqankii hore ee guurka soomaalida barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaad goordhow ku dhegaysan doontaan fankii ayaan iyaguna ka marnaan doonine barnaamijka dhallinyarada maanta heesaha aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah
jirnimo midaan kaga buuxoon daalka kaga raysto dabarkeedu inaalka yahay ma u diiday idooraan lahayo adaaday
waa hagaag codkaasi cabdirasaaq anshax xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale dhammaantood waxaad kaga bogan doontaan intaaynu ku guda jirno barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese warkii dunida dowladda maraykanka ayaa liiska argagixisada ku dartay laba xubnood oo kale oo ka tirsan taliyayaasha maleeshiyada ururka al-shabaab labadan xubnood ayaa maraykanku u aqoonsadeen argagixiso caalamiya waxaanay kale yihiin axmed iimaan cali iyo cabdifataax abubakar cabdi waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku ay sheegtay inay halis ku yihiin amniga muwaadiniinta maraykanka amniga qaranka maraykanka iyo siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha ee maraykanka maraykanku waxa uu sheegay in axmed iimaan cali uu madax ka soo ahaa garabka kenya ee ururka al-shabaab tan iyo sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii islamarkaana uu agaasimay howlgalladii ururkaasi ay ka geysteen gudaha dalka kenya waxaana lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka in howlgalladan uu maleegay ay bartilmaameedsanayeen weerar ay ka mid ahaayeen weeraradii lagu qaaday ciidamada kenya ee magaalada ceelcadde dhinaca kalena dowladda maraykanku waxay sheegtay in sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii kenya ay liiska argagixisada ku dartay cabdifataax abubakar cabdi iyada oo lagu tuhunsan yahay inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab taliyayaashiisa qaybta kenya waxaa kale oo la doonayey in uu ku lug loo malaynayaa in uu ka lug lahaa weeraradii dadka badani ku dhinteen sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii ee lagu qaaday magaalada mdaki ee dalka kenya weeraradaasi oo ay ku dhinteen dad ku dhow lixdan qof madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa si la yaab leh u aqbalay inuu la kulmiyo hogaamiyaha waqooyiga kuuriya kim yong bisha may si ay uga wada hadli doonaan sidii loola dhammayn lahaa khatarta hubka nucleerka ee kaas oo lagu muujinayo walaaca iyo rajax in laga helo arrintaasi john yong yang madaxa kuuriyada koonfureed ee xafiiska ammaanka qaranka ayaa ku dhawaaqay heshiiskan goor dambe oo shalay ahayd isaga oo joogay washington oo uu aqalka cadna kaga warbixinaya xaaladda wadahadallada waqooyiga kuuriya waxaana garab taagnaa la taliyaha ammaanka qaranka ee maraykanka macmaster
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu gudagelaynaa barnaamijkeenii dhallinyarada maanta waxaad jimco kasta dhegaysataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta hadahan oo kale aad ka maqashaan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa toddobaadkan magaalada booramo ka soo diyaariyey waryahayaga xaashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimco ah aad hadahan oo kale ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a wuxuuna maanta barnaamijku idinkaga imanayaa magaalada boorama ee gobolka awdal barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee maanta waxaynu ku soo qaadan doonnaa habdhaqankii guurka soomaalida waxaana inoogu martiya abwaan maxamuud cabdilaahi guuleed oo loo yaqaano geestiir kana mid ah abwaanada waaweyn ee ku nool gobolka awdal abwaanka ugu horrayn waxaan weydiiyey bal habdhaqankii guurka soomaalidu sida uu ahaa haashim aad baad u mahadsan tahay adiga iyo idaacadda v o eba habdhaqanka guurka soomaalidu inta caadiga ah wuxuu ahaa toddoba qodob toddoba qaab buu u dhici jiray qaabka koobaad waxa weeyaan guurka caadiga ah ama isxulasho dee maarata ama waalidku ha u xulo oo haysa siiyo guurka caadiga u dhaca guurka labaad waxaa la yidhahdaa xigsiin buu ku yimaadaa guurka saddexaad dumaal ayuu ku yimaadaa guurka afraad heerin buu ku yimaadaa magaca heerin la yidhaahdo guurka shanaad boojimo ama de soo dhicid kala dhicitaan ayuu ku yimaadaa ka lixaad masaafo guurka loo yaqaanuu ku yimaadaa ka toddobaadna wuxuu ku dhici jiray godob reeb
toddobada qaybood ee aad kala sheegtay in guurka soomaalidu uu dhici jiray marka aynu sharaxaad ka siino dadkayna dhegaysanaya bal ugu horrayn guurka caadiga ah ama asalka ah midka sidee loo kala dooni jiray ayuu ahaa
guurka caadiga ahi waxa weeyaan soomaalidu waxay dhaqan u lahayd qofku marka uu gaaro dee xilliga uu dee u gaaro xoola ahaan iyo dhaqaale ahaan inuu de odaygu u dhisi karo inankiisa ee uu dhaqaalihiisa iyo xoolihiisa tijaabiyo ayaa inan loo dooni jiray inantaasi markaa de waxa weeyaan iyadoo la hidda raacayo oo ehelka iyo reerka ay ka soo jeeda la raacayo ayaa waxaa reerku u xulayaan inanta inankooda ay u dhisayaan dabeedna waa loo tegayey dabeed waxa weeyaan waxaa la yidhaahdo gulantida kuntid iyo gulanti bay soomaalida isku daraan iyo gabaati baa laisku daraa kuntin waa la kulanka marka inanta in la soo doono ay maarata inanka loo doonaya reerkoodu u tagaanay leeyihiin inan baan idinka soo doonayna ay muddo noo qabtay leeyihiin ayaa dee qaab ahaan dee xishood ahaan iyo tixgelin ahaan wax gacanta lagu sii qaadaayoo maarataana dee wada fadhigaa qurxiya marka taasi waxaa ladhadaa guntin toddobana gabaati baa ladhahda laisugu yimaado guurkaasi oo muddo loo qabtay dabadeedna laysku dhiso oo saa lagu soo doono dabeed loo geed fadhiistay dabeed markii loo geed fadhiistay laysweydiistay la bixiyey marka la bixiyey haddana ballan la qabsaday ballankii la qabsaday haddana wakhtigii reerka la dhisi lahaa oo lagu ballamay ayaa layskugu imanaya oo wakhtigii iyo muddadii la qabtay baa haddana la dhisayaa saasay gacalkuna ugu soo diiqayaan oo arooskii iyo reerkii wuu ku dhismayaa oo de reerkina reer kaga noqonayay
guurka asalka ee aad iminka sharaxday waxyaabaha lagu kala qaadan jiray amase layse siin jiray yaradka iyo yabadhku ka mid ma ahaayeen way ka mid yihiinoo waxa weeyaan heerar kale gedisan bay soo mareenoo wakhtiyada qaar waxay soo martay inaad dee boqol geela iyo baarqabkiisii la yidhaahdo haddana waxaa lagu daray baarqab geela iyo maarata boqol geela iyo baarqabkii iyo qorigiiba haddana la yidhaahdaa oo wakhtiyadii dee qoryuu soo baxeenba la raaciyey way ka soo dabacday hadeedoo waxa wey hadeed kolba ninba hayntiisay noqotay yabarku yaradka wuu ka duwan yaho inanta waxa weeyaan de reerkii laga yara bixiye yaradka qaata ee aabbaheed wixii ay ku soo celiyaan inanta ayaa yabadhaydaoo inanta waa la yabdhay baa la ydhahdaa oo yaradkii laga bixiya baa wax lagu ceshay baa la ydhahdaa oo waa annagii halkaa laga yidhahdo oo kale waa wax ku celis weyaan taasina
guurka labaad ee aad tilmaantay ee aad tidhi guurka labaad wuxuu ahaan jiray guurka xigsiisanka guurkaa xigsiisanku nooc maayo isaguna ahaa
xigsiintiina waxa weeyaan ninkiibay gabadhii ka dhimatay gabadhii markay ka dhimatay iyana sidii oo kale reerkii gabadhu ay ka dhalatay ayaa ninkii marka hore waxaa talinayay reerkii oo maarata ninku ka dhashay iminka waxaa talinaya reerkii gabadhu ay ka dhalatay oo waxaa laleeyahy daynatiinni hadday dhimatay reerkii yaanu faaruqine waa in dee maarataana gabadh loo xigsiimaa inanta dee maarata walaasheed hadday inan tahay ama ina adeerteed ayaa dallinkii loo xigsiimayaa oo iyagaa da u imanaya reerkii maartaanay dee inanka imanayaan dee inantii iyo samiryiban allah inaga wada siiyo dee reerkiina waan buuxinaynaa booskiioo inantay carruurtii hayso oo jiirhkeedii ah oo ilaalisa ayaannu keenaynaa bay odhanayaan markaasay iyaguna wixii ducaa ee diyaarinayaanbaiyo diyaarinayaan saasaa markaa dumaashiina ay ku dhacaysaa xigsiintii gabadhu lahaa guurka saddexaad ee aad tilmaantay ee aad tidhi waa dumaasha guurkaa dumaashu noocuu ahaa
waa qadar baa keena kaasi oo kaasi xulashadii maaha waa waxay dani keentay laba ninoo walaala ah ayuu midi dhimanayaa geeridii alla u imanaysa dabadeedna markaa de waxa weeyaan reerkii ka hadhay ayaa loo talinayaa waa dhaqan markaa ku salaysan ilaalinta carruurta iyo wixii hanti ka hadhay ayay qodobka ku salaysan yahay waxaa la leeyahay gabadhay hadday reer kale u dhaxdo carruurtaa dhibaatooni ama carruurtaa dayacmi ama maalkiisa baa meel kala maraya markaa lexjeclo iyo carruurta iyo waxba laga qaba ama hadday carruurtuba dhib keensato uma adkaysan kara nin kaliye waxaa u dulqaadan karaa walaalkii oo dee waa jiirhkiisii baa la leeyahay marka waxa weeyaan gabadhii dee walaalkii ka dhintay ayaa loo dhisayaayoo waa dumaalmarata guurkaas waa guur dumaal ku yimi oo maarata dee walaalkiibuu dee maarata dhintaybu xaaskiisii dumaalay
guurka isaguna ku yimaada heerinka ee la yidhaahdo waa heerin qaabka uu ahaa iyo nooca uu ahaa isaguna siduu ahaa waqhtiyada hore
horta soomaalida da inta badan dagaaladaa ku soo badnaayoo welina halkiibay ka miisaysaae raggu markuu yaraada ee habluhuna yar kordhaanbaa waxay habluhu samayn jireen intay deegaan kale ka tagaan bay deegaan kale tegi jireen iyagoo guurdoona markaa guurdoon iyagoo markay tagaan markaa waxay ku hagaagayaan oo had iyo jeer astaan u ah reerka iyo deegaanka ay tegayaan waa inaad deegaankooda hablo ka tirsanaayoo lagu qabay waa inay jiraan kuwaasay ku hagaagayaan reerahaasay ku degayaan dabeedna waxaa olola hadda u galaya hablihii de ay ka daba tegeen ee maarti deegaankaa lagu qabay ayaa dee markaa hablihii de inay hablahani waatan yaan u dhisnaaye yaade waa hablo guurdoona oo de deegaankoodii ka tegoo deegaan kala tegoo halkaa lagu guursaday qaabkaasuu marka kaasna u dhacaya marka heerinku waa gabdhaha guurdoonka meel kale oo aan deegaankoogi ahayn u guur doonta sooma ha waa sidaa weyn ha iyagoo ku hagaagaya dee hablo ka sii horreeyey oo la guursaday oo dee deegaan kale dee ay ugu tegeen
guurka isaguna ku yimaada boojimada amase kala dhicista noocma ayuu ahaa isaguna
soomaalidu waxa weeyaan dee markay isweerarto ama gaadmo oo kale laysku weeraro ama godob oo kaleeta laysku haye laga daba tego hablaha waa la kala dhici jiray oo dee wixii maarata deegaanka reerka lagalay habla lagu arko oo dee fardaha markaaba la saarayey markaa wuu qaadanayaa reerahoodiibuu la tegaya uu soo guursanayey haddii nabadi dhacdo oo laysku soo laabmo waagaa ay nabadi dhacdabu dee ninkii markaasi uu u xidhiidhiyo gacalkii iyo reerkii dee waxay ahayd maadaama wixii hore laga bogsaday dee laga wada hadlayay oo hadduu yarad bixinayana bixinayay iyo ducadda lagu dhammaystirayay hadday colaaddu sii raagtana dee reerkii inanta laga qaaday iyagu latigoodu markay jaaniselan bay ka daba tegayaanoo iyaguna hablo kaley soo dhacayaanoo sidaasaa de markaa kala dhacaasaa markaa dee guurkaasna ku dhici jiray
midka lixaad guurka isagu ku yimaada masaafogeynta qaab ma ayuu ahaa noocuusoo u dhici jiray guurka masaafogeynta
markay inankiiyo inantu heshiiyaan ayaa waxay dee ka dhuumanayaan reerkii inanta in loo sheega oo maaragtay dee reerkii laga doono dabadeedna way heshiinayaan wuu qaadayaa deegaan kaluu geynaya halkaas ku soo mehersanayaa wuu soo celinayaa markuu soo celiya kadib baa de arrinkii la maqlayaa markaasaa dee inantii haddii dib loo meheriyey iyo haddii mayre de meherku uu dhan yahay yaradnasiya la yidhahdaaba wadahadalku markaasuu dhacayaa ayagaoo marka hore markaa labada qof ka cararaya in ama muddo loo qabto ama xoola lagu xidho ama de wakhtigii nooma gaarin la yidhaahdo oo la yidhaahdo maaratan muddan dee maaratan sanadkan mayna sanadka dambaan kuu dhisaynaaba ninku ka cararayo inanta wuxuu kula heshiinayaa inuu qaado meel kale u geeyuu soo meheriyo kol haddii dee gabadhii la mehersadayna hadda hadal kama bannaano weeye wuxuu ahaa labadii dhallinyar ahaa oo ahaa saawihii ku heshiiyey islamarkaasina ku heshiiyey inay isguursadaan oo awoodi waaye xag dhaqaale iyo xag kaleba inay waalidkii ku qanciyaan in laysku dhiso sooma ha aduu shaki nuucaasu dee qabaa ninku markuu inanta qaadayo inaa maaratan aabbihii uu yidhaahdo maanta inooma gaadhinna dib inoogu dhig ama hantideenna weliya inoomay gaadhin waxyaaba nuucaasa isagoo ka arkaya haba dee ha lagu baraaruga buu leeya reerkii oo dhismayba marka inan iyo inan kale kaxaysanayaan saasay dee wuyuu ku qaadaya uu soo meherinayaa dee kol haddii la soo meheriyu reerkii keenayna wuu ku qasban yahay aabbihii dee inu wixii hayaba uu bixiyo guurka toddobaad ee aad tilmaantay abwaan ee aad tidhi guurka toddobaad ee ay soomaalidu dhaqamadii hore isku guursan jirtay waxaa ka mid ahaa guur ku yimaada godobreeb guurkaasi ku imanayay godobreebta nooc ma ayuu isaguna ahaa waa guurka xagga maarata maslaxada iyo nabadda marka laga eego habluhu ay u muuqanayaan inay yihiin aaladda ugu qaalisan xagga nabadda iyo dhaqanka maaratan soomaaliga waxa weeyaan ninbaa ama gaadba lagu dilay ama weerar laysku qaaday baa lagu dilay dabadeedna waa la kala dhexgalay labadii reer waxaa la damcay markaa in de magtii la kala qaataa lagu heshiiyo dee dad baa u soo gurmaday geedkaa layskula dhacay halkaa geedka marka la fadhiyo arrinkan ninka dhintay walaalihii ama innimadiisu haddii rag waaweyn yihiin si aanay aargoosi u samaynin ama aanay godobtii maarataana ayna u sii dabagelin dee ninkii gacanta yeeshay ninka dilay hadduu inan lahaana inantiisii baa la bixinaya oo ninkii dhintay inankiisaa la siinayaa haddii kalena waxa weeyaan dee uu ninku dooba u ahaa dee wax dilina walaashii baa la bixinayaa oo maarataani dee markaa waxa weyaan magtii iyo waxaa la israacinayaa gabadhii oo reerkii loo dhisay dabeedna halkaasaa lagu iloobayaa macnaheeduna markaa waxay xambaarsan tahay laba qodob midi waxa weeyaan xanuunkii ninkii dhintay ha lagu ilaago mar labaad ninkaan idinka dilay inantana idiin dhalaysa weeyaan bedelkeedii baa maartana u qaata iyadaaba labiyo saddex iyo afar bay idiin dhali halkaa ku ilooba wixiina kala gaadhi weeyaan godob reer baledoo godobtii halkaasay ku hadhaysaa asalkase laakiin waxa la sheegaa oy soomaalidu ku mahmaahday inan gole buuxisay inan geed buuxiso gole ma buuxiso waxa dee macnaheedu uu yahay marka geedka layskugu yimaado dee boqol odaybaa soo fadhiisanayoo labadii dhinacba ka socdayo soomaalidii dhexdhexaadinaysayba inantii geedkaa la soo joojinayaa inantii dee ishiibaa ku dhacaysa dadkii oo dhan baa ilan eegayo inanta geedka la soo joojiyey maadaama il badan ay ku dhacday macnaha taran badan ma yeelataba halkaana looga jeedaa laakiin aadu godobtii way daweynaysaa waa godobreeb baa ladhahda oo halkaas godobtii ku daweysay markaa mahmahdan ay soomaalidu tiraa meel xinjiri ku dhacday xabbaa lagu bururiyaa taa godobreebtaa ma noqonaysaa waa ha waa la mid weeyaanoo xabbaa lagu bururiyaa wax weya dee gabadhii godobreebta lagu bixiyey baa dee wiil umushay halkii baa lagu iloobaya magacii ninkii dhintaana loo bixinaya inankaa halkaasaa lagu iloobayaa sida aad tilmaantay colaadda beelaha soomaalidu iyaga laftooda haweenku way ka badan jireen godobreebta la odhan jiray oo godobreebta markayse siinayaan labada dhinac isdhaafsanayaan marmarbaa tiro gabdhaa oo godobreeba labada dhinac bay isweydaarsan jireen habkaasoo kale markay tahay soo ma soo gelayso habka godobreebtaa oo lagu nabadaynayo labada dhinac ee colaaddu ka dhex dhacday ha way dhacaysaayo waxa weeyaan markuu dagaalku raago taasi waxa weyaan markuu dagaalku raago ee dad badan layska laayo ee tira beesha dadka maartay dadka layska laayey ayaa waxaa la odhanayaa reer hebelow dhexeeyaha xukumaya waxaa la odhanayaa reer hebelow soddon gabdhood keena reer hebelowna soddon hablood keena isdhaafsadaa la odhanayaa marka haddee reerihii dadku ragu ka dhinteen ayaa de soddonkan habloodna maarata loo dhisaya kuwan kalena soddonkaasaa loo dhisayaa godobreebtii unbay toode waa waa waa hablo godobreeba weeyaan waa isleeyihin markaa waa la xidhiiday oo gacal baa la noqdo hadda kadib colaad iyo wax dambe oo soo noqnoqonaya ma jira ayaa ujeeddadu ay tahay baan filayaa nabadaynta iyo isdhaafsiga haweenka looga lahaa haa qadar alla wax ku dhaca mooyaane laakiin wixii soo dhacaya sannadihii lasoo dhaafay ee dhimashada badan keenay waxa lagu aaminsiiyey oo dabkeedii baktiya hablaha badan ee la isdhaafsaday marka iyo taa waa layloobaya de wax kaloo qadar kale udhiyo si kale u dhacaya mooyaane de waqti dambe ah laakiin taas iyadu halkaasay ku qaboobaysaa xeerna way noqotayoo macnaha dadku marka hore shayddaankuuu wado dee way galaan balaayada laakiin marka dambe waxay u isticmaalayaan balaaye nacayb si balaayadaasi uga baktido ayaa wixii ugu fududaaya lagu dambin karo laguna iloobi karayabaa waxay noqotay gabdho marka gabdhaha xagga halkaa ka qaali bay ku yihiin oo waxa weeyaan waa waxaa la odhan karaa godobta iyo dagaalka iyo colaadda waxa weeyaan lambar kow bay ka yihiin bakhtiinteeda iyo aslaaxa iyo nabaddaba kaalin muhiima ayay kaga jireen markaasi dhinaca nabadaynta iyo deminta colaadaha soomaalida ka dhex socda haweenku qayb libaaxna way ka ahaayeen in meeshaasi nabad waarta ay ka dhacdo sooma haayo waxaa jirtay in dumarku haddii loo fiirsado horta halbowle waxa weyaan lafdhabar bay ka yihiin dhaqanka soomaaliga sheekada soomaaliga oo kale markaan intaan qodobka u soo noqonin sheekada butida la yidhaahdo oo beriga waxa weeyaan dagaal markuu dhaco labada qole ee islaynaya dee dhinacan reerkana habladii reerka ayaa ku jira dhanka kalena habla reerkanaa ku jira kolley way ka calool lugul yihiinoo ma fadhiisanayaane islaamaha dhalmandayska oo kale way socdaanoo bal reerkoodii wixii ka dhintay nimada idada u ahayd iyo kuwii de maartaanwarka way raadso iyaga ugu heliyo waayo dhaqanka soomaaliguna dumarka ma laayo waa iyadan dambe soomaalidu ay dee dhaqankeedii usoo fasaqmayaae toddobada birmageydada bay ku jiraan dumarkiioo colaad kaste hadday dhacdo rag kasta haddii la laayo dumarka lama taaban jirin iyo waayeelka iyo qofka xilka haya iyo qofka geesiga laftiisa haddii mar la qabto waxa weya waa la sii dayn jiray marka wixii xaggaa ka dhintay libergora idaacadana ma jirin jaraa'iddana ma jirin warka koowaad ee keeni jiray horta dumarkay ahayn oo reerkii maanta waxa ka dhintay intaa ka dhanka kalena dumar baa warka geynayay xaggaa isku socodkaa maarataanay kala warheliddaa si dee maarataana wixii dhintay loo ogaada koobay ka ahaayeen haddana colaadda qaboojinteedii labay ka yihiin marka saddexaad inanka ama odayga shayga keliya ee qaban karay waa dumar hadday islaamtu inankeeda ku tidhahdo hooyo balaayaday naga daa hooyo waa dhimanaya ama ama waxbaad dilo waa dagaroobay cadaab baad galaysaa waa shay dumarka waa ereyga kow uu qofku qaadan karay waa ereyga dumarku ku yidhahdaan ama hooyadii ama walaashihii ay ku tidhaahdo deg deg baa loo qaataa markaa waxa weeyaan wax way soo afgaamin karaan way soo afjari karaan
intaas waxaan ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeenna isooyaalka dhaqanka oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorama ee gobolka awdal oo aan ku soo qaadannay habdhaqankii hore ee guurka soomaaliyeed waxaana inoogu marti ahaa abwaanka maxamuud cabdilaahi guuleed oo loo yaqaano geestiir tan iyo kulantideenna dambe waa aniga oo idiin soo jeedinayay idinna soo diyaariyey barnaamijkan sooyaalka dhaqanka oo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo nala socodsiinayay barnaamijka sooyaalka dhaqanka halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana waa dhinacii ciyaaraha waxaa u diyaara nuur xasan nuur
mahadsaned sahra kulamo ka tirsan wareegga lix iyo tobanka ee koobka yuruba liig ayaa xalay la ciyaaray kulanka isha lagu hayay ayaa ahaa ciyaartii garoonka sansiiro ee magaalada milaano ku dhex martay kooxaha ac milan iyo arsenal dad badan oo ay ku jireen toddobaatan kun oo taageerayaasha milan ah oo ku sugnaa garoonka ayaa saadaalinayay in milan ay guul weyn ku gaari doonto gurigeeda hase yeeshee arsenaal ayaa guul muhiim ah kala laabatay halkaasi kadib markii ay ku badisay laba gool iyo eber goolasha waxaa u kala dhaliyey ciyaaryahanada kale ah henrik miketrayan iyo aaron ramsey guushan ayaa culayska ka qaaday tababaraha arsenaal arsen wenger oo la saadaalinayay in haddii laga badin lahaa uu xilkiisa qalqiil geli lahaa sababtoo ah waxaa laga badiyey afartii kulan ee ugu dambeeyey ee ay kooxdiisu ciyaartay arsen wenger macalinka arsenaal oo warbaahinta la hadlay markii ay ciyaarta dhammaatay kadib ayaa sheegay in shaqada uga hartay milan ay ku dhammaystiri doonaan magaalada london oo ay toddobaadka dambe ku ciyaari doonaan lugta labaad ee wareegan kooxda atletic madrid ayaa iyadoona hal lug la gashay wareegga sideedda ee tartanka yuruba liig ka gadaal markii ay saddex gool iyo eber ku garaacday khamiistii kooxda lokomotif moscow goolasha waxaa kala qaybsaday ciyaaryahanada saul nigues koke iyo diego costa is-aragga labaad ee khamiista dambe ee labadani kooxood ayaa ka dhici doona magaalada moscow ciyaaraha kalena brushia dortmund waxaa gurigeeda ku garaacday kooxda zalisburg ee dalka austriya leon hal iyo eber ayay uga soo badisay kooxda c s k a moscow maqsey saddex gool iyo gool ayay ku dardartay atletic bilbao kooxda libsig laba gool iyo gool ayay uga awood sheegatay zenit petersburg sporting lisbon laba gool iyo eber ayay ku khaarijisay kooxda victoria blazin halka laziyo iyo dinamikef ay ku kala baxeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo jaamac boole iyo sahare ciidlano
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur nuur bukhaari oo nala socodsiinaya xubinta ciyaaraha haatanna waa dhankii heesaha dejiya iyo cabdirasaaq anshax
qurux iwaadno indhaha dwata wiilkooda dulsahankaygo darmada wada tallaabtayo diradii halkiyo dhibtaba iga daryeelaysa dugsiya allo dugsiya allo dejiya jaalka iga bi'isa dayma qurux ilwaadano indhaha waata wiilkooda dojsahankaygo darmada wada tallaabtayda diradii halkiyo dhibtaba iga daryeelaysa oo halkaan ka doonayo halkeed iga dareemaysa abshir ii dul badano iina dabacsano iina dumaraysan oo halkaan ka doonayo halkeed iga dareemaysa ii dul badano iina dabacsano iina dumaraysan oon durya ma ahayn afkana daafad laga saarin dabci wacan dadnima qaaliyoon abidka duugoobin نحرير نسب داهر شديدرتا دبجرنمو ميدان كغبوحون دالك كغريستو دبر كيدو إيمان كيهي كما قديداي إدور الله إدور الله يو أدا دايمو غران oon durya ma ahayn afkana daafad laga saarin dabci wacan dabnima qaaliyoon abidka duugoobin muxariira nasab daahiro nolosha idarta jirnimo midan kaga boxon dalka kaga raysto dabarkeedu iimaanka yahay ma u diidaay idooran lahayo adaadaynu garan jirnimo midan kaga buuxoon dadka kaga fadiisto dabarkeedu iimaanka yahay ma u diidaay idooran lahayo idooran lahayo adaadaynu garan
waa hagaag ereyada sadiiq maxamed burmad heestaasi dejiya iyo codka fanaanka cabdirasaaq anshax ayaan intaasi idinku dhaafaynaa gebagabana waxay ahayd idaacadeedii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhammaan asxaabtii ka qayb qaadatay barnaamijka waxaannu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo jimco wanaagsan oo barkhad leh
waxay diidi ama aan la garan waxay doonayso oo dabacsanaantiyo saamaha diray ka sii qaada isma dir